kulanku ka hadlay hoojoogkii ku-qaybgalka siyaasadii haweenka soomaaliyeed waana hogaamiyayeen ku-talada haweenka lamada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee laga qabday magaalada kismaayo harunta gobolka jubbada hoose walibana kulanka ku qeybgalay ururada bulshada rayidka jubbaland sida haweenka odayaalka dhaganka xildhibaano siyaasiyiin iyo marti sharaf kala xildhibaan ifraah maxamed hogayaha guddiga haweenka ee golaha shacabka baarlamaanka ayaana ku hadlay muhiimada kulanku sulayay safarkan u nimid jubbaland wuxuu daarnaa xoojinta iyo xaqiijinta koruqaadida haweenka ka qaybgalkooda siyaasadda sidaad la wada socoteen ama miidiyaha kala socoteen dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dib u eegis baa lagu sameynayey waxaa jiro qodob lagu soo kordhiyey oo lagu xoojinayo ka qaybgalista haweenka siyaasadda kuwa la magacaabo iyo kuwa lasoo doortaba waxaa ilaahay mahadiiya inay markii u horeysay dhacday in dastuurka lagu soo daro qodob ah in xeerar ay kasoo bixi doonaan koruqaadista ka qaybgalka siyaasadda haweenka soomaaliyeed maadaama ay bulshadu ka kooban tahay rag iyo dumar dumarkuna kaalin weyn ku jiraan oo yihiin hooyooyinkii iyo hooyooyinka soo socda ee ummadda soomaaliyeed inay si siman uga qayb qaataan daldhiska siyaasadda horumarinta shaqooyinka waxbarashada dhan kasta safarkeennu arrimahaasu daarnaa anakumada ee ku-qaybgalyaalka ee dhinishu ku hadalay kulankee sheegay muhiimadii ay latiin haweenka lagu qaybgeliyo siyaasadda annagoo hadda waxaan ku faanaynaa dowlad goboleedka jubbaland haddaan weliba odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha haddaan nahay sanad walba waxbaan ku darraa waan curannaa laba ku dar saddex ku dar war gabdhihii maxaa dhiman hadda gabdhaha annaguna hadday idiin sheegeenna waa khayr hadday idiin sheegoyn annaga sheegayn waxaan rabnaa gobollada waad mari doontaan heesta hooyoy markii la yidhahdo marka la qaado waad garanaysaan hooyoy heestaa marka la qaado gaal iyo muslimba way madaynaysaa marka hooyo xaggee lagaga tegi adduunka haddaad marto wadada hor waddamada hormaray oo dhan meelaha muhiimkaa ee dhaqaaluhu ka socdo ee horumar ka socdo gabdhaha u badan shaqaalaha ayaga u badan iyo madaxnimadaba annaga dowlad goboleedka jubbaland haddaan nahay odayaasha iyo maamulba waxaa naga go-an inaan gabdhaha labada dhagoodba ku dhegaysanno oo mid keliya aanna ku dhegaysanin bidixda inaanna ku qabanino midigta ku qabanno inaan wax walbaba u horumarinno kow ka dhigmayna laakiin ilaa saddex waan gaadhsiin haddaan xaqiiqatan marka laga hadlaayo qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka muddo badanaan ku raagnay inaan dhahno boqolkiiba soddon soddon waxaan jeclaan lahaa in bal in laga gudbo tire intaas ka badan sannadaha soo socda laga doodo sidii loo heli lahaa matalaadda dumarka meel walba ay ku jiraan waxaan aaminsannahay inay yihiin dad howlaha masiiriga ah wax badan ka keeno kana naxariis badan ragga oo siyaasada iyo surbursi maalmaha ku mashquulay waxaan jeclaan lahaa qudhooda inta siyaasadda ku jirto inay matalaadooda ka dhabeeyaan ugu qareemaan haweenka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan haweenka soomaaliyeed boqolkii soddon jubbaland way u ogoshahay wayna siiyaan inkastoo dadka baahiyaha gaarka ah oo aan lagu darin laakiin hadda waxaan jeclaan lahaa inaad arrinkaa ka shaqaysaan haddii alla idmo aad baad u mahadsantihiin waxaan leenahay mar walbaba idinku boogaadinaynaa ka bulsho ahaan gabdhaheena ama hooyooyinka soomaaliyeed waxaa weye gabdhe aad baan mar walbaba oo la dhacsanna u taageersana dalka markii burbur sooma burburka uu galay waxaa aad raggii dagaal uu galay laakiin dumarkii yaa badbaadintii inta intaan laga soo helay alxamdulilah ilaahay baa intaana mahad ku leh ku-talada haweenka lamada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo maalmoon howlo shaqean roogi magaalada kismaayo ee harunta gobolka jubbada hoose